halkani waa xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi marka laga soo tago in halkan ay tahay suuq weyn oo ay dadyow kala duwan ay u soo dukaamaysi tagaan sidoo kale waa deegaan ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo soomaali ah xaafaddan ayaa aad u kobcaysay tobankii sano ee u dambeeyey waxaana xaafaddan ay ganacsatada guryaha soomaalidu ay ka hergeliyeen daaro dhaadheer kuwaasoo inta badan ay dadku deegaansadaan dhinac kasta oo xaafaddan ka tirsan waxaa laga dhisay dabaqyo dhaadheer sidoo kale waxaa ka socda dhismaha kuwo kale kuwaasoo la kala siisanayo kumanaan doolar amaba malaayiinta lacagta kenya ah sidaasoo ay tahay dadka ku nool xaafaddan islii ayaa ka walacsan qiimaha korarka kirada guryaha oo bilba bisha kasii dambaysa sii kordhaya taasoo dhibaato ku noqotay nolosha qoysas badan oo ku nool xaafadda islii cabdiqaadir cali axmed iyo qoyskiisu waxa ay ka mid yihiin dadka dareemaya saameynta ka dhalatay arrintaasi wuxuuna sharaxayaa si guud sida arrintan ay u saamaysay nolosha soomaalida ku nool xaafadda islii wallaahi dhibaatada ka taagan waxaa weeyaan waa tumaj kiradii waa alashaan wax laga bixi kara ma aha waxa weeyaan gurigii almost hadda dowladda waddanka kenya limid baa guryaha ay leedahay ayay leeyihiin laakiin waa maxay oo soomaalidu welibana gaar ahaan soomaalida wallaahi guryihii waxay ka dhigayaan waxaan caadib ahayn foqol caadi ahayn dadkii ma awoodaan heer hadda waxaa la gaaray in loo guuro meelaha madowga sokomow iyo dhonhom iyo ninkii familila isli lagumaba hayn karaba heer marka xaqiiqa laga hadlo waxa weeyaan dadka maaragtay tabarta daran ee tabarta yar ee inta yarta calasan quturyoonka hela in loo turaa la rabaa xaqiiqa markii laga hadlo waayo waxaa keenaysaa ganacsataana heshay ganacsatadiina heshay shacabkooda uma turayaan arrintan dowladda ma u gudbiseen haddaad tihiin dadkii deegaanka islii wallaahi in badan baan kala hadalnay dowladda in badan baan u sheegnay idaacadaha ka hadalnay meel walba ka hadalnay laakiin community ahaan maanaan kula hadlin community ahaan waayo hadda isli community oo kale muxuaa isli community waxa weeyaan waa waa rag fiican oo aad maasha allah oo guddi ah jira raggaasi ma aqaan inay hoos ee u dhuuxaareen oo calashaan ay u dhexgaleen laakiin ragga gaar ahaan guryaha ka shaqaysta ee guryaha calashaan dhista yay arrintaasi ku kooban tahay oo ah inay waddanka kaga qaadaan wax kastaba dollar waddanku dollar ma laha waddanka lacagta kenyaankaa leh lacagta kenyaankaa rabnaa inay quality yeelato ta kenyaankaa rabnaa inay value yeelato ta kenyaankaa rabnaa inay kor noogu soo kacdo laakiin inay sida qashinkii ay noqoto ta kenyaanka in lagu kalifa shakhsiyaal ay ku kalifaan wax munaasiba ma ah ganacsatada soomaalida ah ee guryaha ee xaafadda islii oo aynu isku daynay inaan arrintan wax ka weydiinno ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan kirada guryaha xaafadda islii ayaa ka qaalisan qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha kale ee magaalada nairobi dadka xaafadda islii ayaana arrintan u sababaynayaa inuu ku kooban yahay guryaha ay soomaalidu leedahay amaba ay kireeyaan haddii guryaha kirada laga dhimo haddii guryaha lacagta kenyaanka lagu fadhiisiiyo haddii dawladdu xitaa canshuur ka qaata dhib ma laha waayo ruuxu limidku qaada hadda guryaha bagland iyo lafaton aad limid yar konton kun baa lagu degaya sliila waxaa lagu degaya toddobaatan kun siddeetan kun sagaashan kun baa lagu degaya waxaas aqliba looj baa lagaa qaadi qashin baa lagaa qaadi wax walbaa ku saaran kiradii keliya toddobaatan kun ah walaal wixii oo dhan baa lagu tafaasiliyey adiga marka waxa weeyaan gaar ahaan dhibkaa wuxuu haystaa dadka soomaalida ah dadka soomaalida waxaan ku mareejinaya meel walba ay joogaan walaaladay inay ka baraarugsanaadaan arrintaana ay ka madoobaan dawladdana ay weygeeda ka maraan fafaalana u bixiyaan dawladdan arrinta sida looga hortegi lahaa ee dadka aan loo cayrtayn lahayn haa dabaqadda dhexe yaan la baabi'inin dad dabaqada dhexe jira dadna waa dabaqad sare dadna waa dabaqada hoose dabaqada hoose warkeeda badaa dabaqada dhexaa baaba'aysa marka dabaqada dhexe say u baabi'in dabaqada dabaqada dhexe dabaqada hoose wadaa dabaqada dhexe haddana dabaqada saraa sii wada marka waa wax isku wada xidhan soomaali badan oo ku noolaan waayay xaafadda islii qaaliga kirada guryaha darteed ayaa ka guuray xaafadda islii oo u guuray xaafado kale oo magaalada nairobi ka tirsan aqoon-yahanada soomaalida ayaa sheegaya in sida keliya ah ee caqabadan wax looga qaban karo ay tahay dowladda kenya oo dib u eegis ku samaysa arrimaha canshuurta ay ka qaado ganacsatada maxamed xirsi waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaalida ah ee magaalada nairobi dhinaca kirada qaaliga ah sanadihii u dambeeyeyba nairobi way ka jirtay waxaana keenayey hadba had marka ka dambeyso oo guryihii guryo casriaana lasii dhisahayey qof walba guri dhisana uu raadinahayay in faa'iido muddo kooban gudaheed uu ku helo taasaa ugu badnayd welina waafaanoo la faray kama qodno caqabadda guryaha waa jirtaa kirada waxaan ognahay dad badan oo ku noolaan waayey xaafadaha nairobi qaarkood xitaa inay meelo kale u guureen oo magaalada duleedkeeda ama xaafado ka yara jaban hadda oo weli guryaha casriga aysan ku fidin dowladda marka waxaa la gudboon arrintaa inay wax ka qabato si ay wax oga qabatana kow waxaa keenaya marka horeba in ay guryuhu qaali noqdaan waxaa keenaya waa dhulkii dhulkaas oo dowladdu ay canshuur ka qaado sida ay ku andacoonayaan ganacsatada canshuurtaasoo dowladdu ay khafiifiso limit ama kirada inay jaangoyso oo jaangoyn ay u samayso yaa wax looga qaban karaa marka dowladda arrimahaasa la gudboon sida ay wax ooga qaban kartana waa in marka hore canshuurta ay ka qaadayso guryaha ay yarayso marka labaadna ganacsatada iyo dadkaan raba inay bilooyinka iyo sanadaha ku taajiraan in lacagta ay dhimaan oo lacag go-aan oo ay qaadaan ay u jaangoyn dhammaan ganacsatada iyo culummada soomaalida ah ee magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii weli kama aysan hadlin walaacan ay nolosha kirada guryaha nairobi ay ka qabaan qoysaska soomaalida ah ee ku nool xaafadda islii khadar maxamuud xareed v o a nairobi